ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay iskahorimaad u dhexeeyey ciidamada booliska galmudug iyo maleeshiya hubaysan oo ka dhacay deegaanka gadoon ee hoos tagta degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud iskahorimaadka ayaa yimi kadib markii booliska ay ku baxeen soo dhicinta gaari xamuul ah oo maleeshiyada ay dhac u geysteen kaas oo ay u kaxaysteen dhinaca gadoon gudoomiyaha gobolka galgaduud ee galmudug cilmi gebey ayaana v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo khasaarihii ka dhashay gaariba waxaa laga afduubay candamaydlaha waxaa laga afduubay magaalada leyla marogul agteeda oo sideed iyo labaatan kilomitr gaasta u jirta dhuusmareeb waxaa lala aaday marka godoonba lala aaday maamulka meesha jooga oo ugu horeeyaan maamulka degmada iyo isha amniga iyo dad kaloo waxgaraaba isku dayeen inay arrintaas ku xalliyaan si hoose oo mataqaana khamira nimankii baabuurka qaatay waa kasoo tageli weysay kadib marka waxaa qasba noqotay in hay-adaha amnigu ay xaquuqdii dadka la dhibaateeyey iyo sharciga lagu tintabaa markaas ay u istaagaan sidaasaa lagu aada meesha marka lagu aada meeshana amaanfarayaashii ama kuwii marka horeba khaladka sameeyey ayaa haddana ciidankii amniga u galay xaafadihii magaalada kadibna rasaaseeyey oo dagaal ku bilaabay marka israsaaseyntaas guddoomiye maxay sababtay oo ka dhashay israsaaseyntaasi waxay ka dhashay dhimasho askari ciidanka booliska ah ayaa waxaa gaara war uma hayno ashii dhaawa gaara war uma hayno markii ay hawsha bilaabatay ciidankii waxay si geesnimo leh u difaaceen nimankii sinawalayaasha ahaa oo gaariga soo dhacay gaarigiina way soo qabteen ayagiina waxaa weeye way ka baxsadeen meeshii oo gacanta lagu madhiyo sayshee gaarigii iyo wixii saarnaa iyo dadkii waa laga soo badbaashay waxaana la keenay shalay meeshaan saakaana ku wareejinay dadkii iskalaha gaariga iyo mas-uuliyiintii iyo dadkii muskiliyaasha ahaa ayaan ku wareejinay iyo dadkii mas-uulka ahaa ayagiina waxaan markaan tagnay magaaladiina waxaan u sheegnay in dadka deegaanku ay xamaanfalayaasha aysan gacan siin ka dheeraa meel u geystaan
deegaankii gadoonaa tagteen qaybihii bulshada aad la qaad waxa ugu badan ee aada xoogga saarteen oo wadahadalka ku salaysnaa maxay ahayd waxaan saarna waxa weeye inaysan noqon degmada godoon inaysan noqon meel xumaan falayaasha iyo dambiilayaashu ay la soo aadaan markay wax qaribaan ama waxa markaas sameeyaan noqdaan dadka deegaanku dadka beri ah dadka xunxun haddii noqdaan khawaariijta iyo haddii noqdaan dambiilayaashan kaloo hadda hawshaa falkaan sameeyo o kale
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka galgaduud ee galmudug cilmi gabay oo u waramayay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq